hooy wayna salaamayaa marka ku xiga idinka iyo inta dhegaysanaysa dowladiina iga qaadaysa muxuu ahay waraysiga kan iyo intay dhegaysanaysa oo soomaaliya oo dhan ahaa puntland keliya ahayn soomaaliya o dhan iyo beesha caalamka intaba waxaan rabay inaan wax ka yidhaahdo wasiirka dastuurka federaalka ah oo maalmahan joogay magaalada garowe wasiirna ku qabanayay waxyaalaha safarkan ou la socdo micna weediisa isuu yahay oo isuu ku socdo iyo shirarka uu qabanayo hadallada uu ka yiri oo qaarna afragaalada yihiin qaarna madax habaabinta yihiin ayaan raba inaan wax ka idhaahdo marka u horeeya dastuurka federaalka ah ee soomaaliya waxaa lagu saxiixay magaalada nairobi waana saxiixay saxiixayaashii oo lixda ahaa oo saddexna ay dowladda dhexe ahaayeen ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo prime ministerkii saddexna ay ahaayeen puntland galmudug iyo sunna wa jamaaca waxaana ka ahaa damaanad qaade ninkii wakiil ka ahaa qaramada midoobay oo agostina mahin looga jiray oo s r c g ga special representative of secretary general united nationka ayaa garantar ka ah inuu saa yidhaahdo waa arrin aan cid wax ka sheegi karin waxaa kaloo markaa la baaskareeyey oo shir ka horreeyey lagu baaskareeyey oo lagu qabtay shan iyo labaatankii bishii may xarunta midooda afrika oo adisababa lagu qabtay waxaa madaxweynihii markaa jooga kumeelgaarka uu saxiixay sheekh shariif in baarlamaankii la kala diro shirweyne qaran oo national constitution assembly la sameeyo dastuurkii oo iyo qoraalka ahay oo loo kala diray lixda saxiixo wixii laga soo jeediyena bishaas may ayaa halkaa laga hadlay iyadoo guddiyo farsamo oo ka socda puntland baarlamaankii iyo xafiiska fulinta oo madaxweynaha iyo brimerku iswata ay ka kala socdeen ayaa marka halkaa layskula lafaguray wixii laga soo jeediyey waana la saxiixay waxaana loo magacaabay guddi farsamo oo isagu wasiir buu ahaa cabdiraxmaan xoosh annaguna aan cid ku lahayn dowladda dhexe ciday ku lahayd wasiiray ku lahayd baarlamaanku ku lahaa markii laysku soo guray waxaa rasmiyan lagu saxiixay labiyo labaatankii juun magaalada nairobi oo beesha caalamku ay madax ka ahayd garantan oo ka noqday wakiilkii qaramada midoobay s r c g oo markaa joogay oo ah hadda wasiiru khaarijiyaha dowladda tanzania intaas waa backgroundkii ciddii wax ka dhiman yihin ha qaadato sidaas bay ahayd dabadeed labadii brotocoloo maalintaa la saxay omdan kala diraya baarlamaanka mna shirweynaha ugu caayay shirweynihii saxeeyaashu ay soo qoreen oo sideed boqol iyo labaatan iyo afarka ahaa waxay shaqadoodu ahayd dastuurkaas la saxiixay in la horgeeyo oo ay ku gudbiyaan haa ama maya ama ay diidaan ama siday tahay ku gudbiyaan hadday wax ka soo jeedinayaana laga qoro iyagoo wax ka bedelid ma lahayn la qoro darafta laga sameeyo waxay qoreen hadhow lagu lifaaqo baarlamaanka la dhigo oo waaga dastuurka wax dib loogu noqonayo la geliyo ayay ahayd wasiirku markaas waa runtii wasiir isaga ahaa ma uu samayn mana uu samayn wuxuuna dadka isagoo la hadlaya ou mara habaabiyo ka sheegay in wixii ay saxiixeen saxiixyaashu uusan ahayn dastuur oo ahaa political agreement waxaan ka xumaha inaan wasiirka u sheego political agreementigu waa wax aan sidoo uu sheegay guddi farsamo wax ka bedelay oo saxba ka bedeli karin political agreement waa yahay dastuurku dastuurada adduunka o dhan political agreement waa lagu saxiixaa waxaa saxiixa madax siyaasadeed baa saxiixa iyo madax sharci dejin ayaa saxiixa iyagaana hadhow afti loo qaadaa dadweynaha saasayna ku dhammaataa baarlamaanka dastuurkaasuna sidaas u ahaa waxa uu ka bedelay oo isagu laba saddex qoob ka sheegay way ka badan yihiin annagu qoraal baan ka samaynay wax la qarsoon yahayna maaha internationalku waa og yihiin cid walba waa haysataa waxa uu qalday oo faraha geliyey oo qalqalqalday iyo wax laga tegey iyo wax faraha la gashay weeye waxaa dastuurka wax looga bedeli karaa oo qura sida uu qeexayo markii la raaco nidaamka dastuurku qoraayo oo ku cad articleska boqol iyo soddon iyo laba boqol iyo soddon iyo saddex boqol iyo soddon iyo afar oo nin waliba akhrisan karo waxaan dadka u soo jeedinayaa wax yaqaan dokumentigaas meel waa yaallaa isagoo ingiriish ku tarjuman oqoladii logistiga noo haysay oo united nationka ahayna ay ku tarjuntay ingiliis oo qoran buu yaalaa lama qaldi karo cidda dibadda jirta oo aan qaarkood wax yaqaano laakiin aan af soomaaliga aad u aqoon ka ingiliiska akhrisan karaan way heli karaan wuxuu waafaqsan yahay kii la saxeexay kan isagu wax ka taataabtay ma waafaqsana kaa kaluu waafaqsan yahay waxaan ii sheegayaa aflagaadhada uu sameeyey oo uu leeyahay cabdiraxmaan jibriil uu leeyahay waxay ahayd conspiracy theory ama uu leeyahay propaganda ahayd wixii aan ka qoray waaga anu weliba aan madaxweynaha ka puntland waa aflagaadho iyo madax goosasho iyo wax sharci laysku geyn karo weeye waana qalad inuu saa yidhaahdo waana dembi waana loo haystaa lagu masaabixi maayo arrintaasu waa intaas waxaan inii sheegayaa oo kale shaqada uu la soconayo oo meesha la wareegayo waa shaqadii baarlamaanka olradii labadii guddiyo baarlamaanka waa la sameeyey baarlamaanku waa xiran yahay markuu soo noqdu labadooda guddoomiye guddoomiyihibuu dooran doonaa guddigaas dowladaha uu hadda leeyahay meel baa inu ku shirinayaana waxay leeyihiin laba xubnood oo midna guddiga baarlamaanka oo dastuurka dib u eegaya oo farsamada buu u gelayaa midna wuxuu gelayaa guddiga ay iyagu la xisaabtamaya oo iyagu ay shaqada ay u diraaya dabeedna kula xisaabtamaya kala eegaya bay leeyihiin dowladda dhexe waxay ka soo gashaa golaheeda wasaarada prime ministerka madaxweynaha iyo wasiirkoodu waxay ka soo galaan inay soo magacaabaan guddigii farsamada oo waxyaqaan ah oo dastuurku siduu qoraayo loo eegay oo markaa ka bacdi laga ansixiyey baarlamaanka labada aqalba laga ansixiyey oo dad lagu aamini karo inay waxaa qabtaan ah xisaabtankeeda ay leeyahay guddiga dib guddiga dib oga ka ilaalinta oo iyagu shaqada hadda ay qabanayaan u diraaya haddeedna ku soo celinaya kana jeegaraynaya kulana xisaabtamaya markaa ka bacdi baarlamaanka la geyn doono saas way horta shaqadu waxa marka la wareegayo waa wax kaba jiraan mana aha shaqadiisii hawlo noqdo xamar dowladda dhexena waxaan u soo jeedinayaa prime ministerka iyo madaxweynaha inay dastuurka cid u qaybshaan akhriyaan sida uu qoraayo ay u magacaabaan guddigii farsamada oo la shaqayn doono guddiga magacaabano labada aqaloo baarlamaanka ah dowladaha iyagu xubinta ka ah dowladda soomaaliyana oo federaalkana iyagana labadooda xubnood oo waxyaqaanka aha oo sharafta lahaa oo dhinac walba buuxin kara oo dadku kalsoon yahay oo aan wasiir khasab ahayn oo aan shaqaale inuu yahay khasab ahayn ee ah hay-adaha dawliga ah ama qof loo gartay mid kastaba ahaaday weliba baarlamaanku waa khasab inuu jiro ah ha keeneen midna guddiga farsamada oo shaqada qabanaya midna guddiga ee dusha ka ilaalinaya waxbedelka baarlamaanka labadaasay ku leeyihiin intaas baan inii sheegayaa oo macluumaad ah waxa uu xaajigaasu meesha la wareegayana shaqadiis maaha inuu madax wareeriyo qarduu rabaa awalna waa qoray markii oo nala shaqaynaya hadda dhinac buu aadi jiray markaana waa sidiis oo kale carab inaan ku weydiiyo maadaama aqalka sare aad ka tirsan tahay arrimahan dastuurka ku saabsan iyo howlahan socda halka uu ka soo galo iyo weliba shaqadoodu waxa uu noqonaya aqalka sare maadaama dastuurkii dalka laga hadlayo aqalka sare horta kama tirsani keliya waxaan ka mid ahay guddiga dastuurka dib u eegidda ah oo aqalka sare aan ka mid ah oo labada baarlamaan ka kooban baan qaybta aqalka sare ka mid ah isagu wuxuu ka soo galaa wasiir dowladda weeye shaqada isagu qaban maayee isagoo la falgelaya prime ministerka ayuu iyo golaha wasaarada ayaa lasoo magacaabayaa dadkii noqon lahaa guddiga farsamada oo shaqada ay u diri lahaayeen guddiga baarlamaanka halkaasu ka soo galaa keliya maaha inuu wareego oo qaato qaybtii muxuu ahay baarlamaanada inuu qato maaha baarlamaanaduna waa inay arrintaa ku baraarugsanaadaan oo duruusta sharciga akhriyaan oo dastuurka akhriyaan oo waajibaadka ay leeyihiin ay eegaan dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalkana waa inay dastuurka eegaan mees maqaamka ay ku leeyihiin waa inay eegaan maaha inuu nin intuu isaga yeerto xamar wadhowdoo laisugu tegay oo wasiirka dastuurka puntland qayb ka mid ay tagteen wasiir ku-xigeenkan u malayn oo ah waa intaas intaan ii sheegay waa inayna salaamaya waana mahadsantii